afhayeenka ururka naafada gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdiqaadir Macu Xaajiha ayaa ka warbixiyay doorka muhiimka ah ururka ka qaato wacyigelinta waxbarashada gaar ahaan dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool magaalada Jowhar iyo deegaanada ku xiran. Afhayeenka wuxuu xusay in ururka naafada uu si gaar ah diiradda u saaray sidii loo dhiirigelin lahaa dadka naafada ah iyo in ay helaan waxbarasho la jaan qaadi karta baahidooda wuxuuna sheegay in ay wadaan barnaamijyo wacyigelin ah oo ay ku beegsanayaan waalidiinta macalimiinta iyo bulshada inteeda kale si loo kordhiyo fahamka ku aadan muhiimadda ay leedahay waxbarashada dadka naafada ah waxaa ku nool juhur oo hadda intaas oo naafo ah waa shan boqol toddobaatan iyo dhowr qofood oo naafo ah dadkooda dhammaystirana wax ay dhaleen oo hadda dugsiyaalka waxbarasha waxaa la helay oo beesla'aan oo feriya ah meelahaasoo kaleo dadka naafada ah way ka muduyaan anigaan kula hadlaayo wacyigelinta koowaadaanba ka ahayba ee iskoolka buulibuley waxaan ku xareeyey oo naafo ah oo dadka araggooda dhammaystiran indhool ah jiis ah dhagool ah waxaan geeyey boqol iyo konton iyo laba qofood qaybta wacyigelinta aan u xilsaarana iskoolka buulibuley iyadoo iyo maamulkeeda ay adeegsanayso dadka naafada ah xiliyaalkii oo roobka do'o tusaale dadka inaan hadda wacyigelinta iskuulaadka ah makisaanoo kalo oo roob uu yimaado ma haysana gaadiid aan ku tagno ma haysana dadkaas bulshada sida uu adeegilayan oo u gersiinayaan markii idaacadda iidan hasii lama jibaarto codkan hadda meesha ay dhigtay ka meel kale inay geyso tuulooyinka loo soo wacyigeliyo dad la diro maamulkuna ay la kaashtaan tusaale hadda markaan ku xaraynay boqol konton iyo laba qofood iskoolka buulubaleey waxaan u marnay dhibo badan annagoo naafaa baxnay godaa layskaga dhacaa gaadiid ma haysano waxoo ku tabaruucaya male iskaa u shaqaysaan dadkaas naafada hor uu istaagnay aniga iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo guddoomiyaha oo naafada aa u istaagnay inay dadkaas wax bartaan dhigaan qoriga dhigaan ay qalinka qaataan oy dantoodan ku anfacaan dadkaas naafada ah marka waxaan leeyahay maamulka ahaan dadkaas tuulooyinka oo jowhar hoos yimaado waxaa hoos timaada jowhar boqol labaatan iyo laba tuulood aa hoos timaado intaasna waxaa ku jirto dad dhammaystiran iyo dad naafa ah dadka naafada ah waa istaraatiijiyada in loo sameeyaa gaari ay ku soo baxaan helaan baabuur anagoo aan ku aadno cabashadooda oon mar kasta oon diiradda saarnane waa u baahan nahay haddii la heli karo
dadka baahiyaha gaarka qaba waa qayb ka mid ah bulshada waxayna u baahan yihiin inay helaan waxbarasho daryeel iyo fursado siman